إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey weerar ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa askarta dowladda federaalk weerar duqeyn ah ayaa aroornimadii hore ee saakay lagu qaaday fariisinka askarta dowladda federaalk ee deegaanka bariire askari ka tirsan maamulka somalilan ayaa fal dil ah kula kacay wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan magaalada cerigaabo qaar ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan maamulka galmudug ayaa ku baaqay in si toos ah loola dagaalamo kooxda suufiyada isagoo weerar afka ah ku qaaday axmed macalin fiqi dad ka badan labaatan ruux ayuu maamulka nuseeriyada ee bishaar al asad ku fuliyey xukun dil ah intaa waa qodobadii warka u diyaar garooba dhegaystayaal iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxay dagaalo culus xalay ku qaadeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab fariisinka ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin agagaarka daaraha ceymis ee degmada yaaqshiid waddada warshadaha ee magaalada muqdisho sidoo kale waxay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal gaar ah ka fuliyeen xaafadda jungal ee degmada yaaqshiid waxay ku dileen askari ka tirsanaa booliiska ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray gadhoose waxayna mujaahidiintu isla howlgalkaas ku dhaawaceen askari ilaalo u ahaa sarkaalkii la dilay waxaana askariga lagu magacaabaa cali dheere xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee degmada buulamareer waxaana deegaanada ku dhowdhow buulamareer laga maqlayay rasaas lasku adeegsanayay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhufaysyadooda madaxa kor uga soo qaadi waayey taasoo sababtay rasaasta mujaahidiintu oo ku hoobanaysay xeryahooda weerarada ka dhacay isla shabeellaha hoose ayaan ku jirnaa mujaahidiintu waxay xalay dagaal toos ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee buundada weyn ee degmada jannaale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jiha ka weeraray ciidamada soomaalida ee carituurka u ah ciidamada shisheeye ee halkaa ku sugan sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay aroornimadii ee saakay tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka baryire ee duleedka degmada afgooye waxayna madaaficdu ku hoobatay gudaha xeryahooda wixii khasaare ah ee kasoo gaaray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan baryire welimaanan helin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyey weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo shisheeyaha askari ka tirsan maamulka somalilan ayaa fal dil ah kula kacay wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan magaalada carigaabo cabdisamed cabdulaahi ayaa faahfaahinaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa fal dil ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag askari ka tirsan ciidanka booliiska maamulka somalilan ee ka howlgala gobolka sanaag ayaa waxa uu ku dilay deegaanka yube oo hoostaga magaalada ceerigaabo wiil dhallinyaro ahaa maxamed siciid cabdi ayaa lagu magacaabi jiray wiil kala dilay waxaana uu dhowr xabadood oo rasaasa kaga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa taasoo sabab u noqotay in goobta uu ku geeriyoodo sababaha keenay in askariga uu dil wiilka ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan waxaana la sheegayaa in khilaaf uu soo kala dhexgalay askariga iyo wiil kala dilay falka dilka ah oo ay ciidamada maamulka somalilan kula kacayaan dhallinyarada ayaa muddooyinkii dambe aada u sii kordhayey wuxuuna ku soo aadayaa dilkan ka dhacay magaalada ceerigaabo iyadoo saacado un uu ka dhiman yahay xilligii maamulka somalilan ay ku goodiyeen inay raafayaan dadka aan u dhalan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya islamarkaana ku sugan magaalooyinka sanaag sida ceerigaabo qaar ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka sida warkan uu ku eegayo mahad cubeyd cali iyadoo waayahanba uu sii kordhayay khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka gaar ahaan farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa rooble ayaa waxaa arrintaas ka hadlay qaar ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed waxgaradkan ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo rooble uu salka ku hayo shisheeyaha ay u adeegaan kaas oo mar weliba u soo dhiibaya qorshe cusub oo uu doonayo inuu waddanka ka hirgeliyo taasina ay keentay inay iska hor imaadaan rabitaanadoodii khilaafkuna uu halkaas ka dhashay ugu horreyn waxaa hadlaya suldaan maxamed mayow afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose wuxuuna yidhi sida tan horta waxaan leenahay soomaaliya waxay dhahdaa labadii caqdaro ku heshiisa xaqay ku xoloobaan labadan walba dulmiyay ku heshiiyeen waxaa waaya sidiisa dulmi haddii afkana laga xiro dabadana laga xiran dhexdoo ka dilaacaa hadda dulmigii ku heshiiyeena dhexda ka dilacay oo meel wax laga qaban karin oo hadda taagan yahay waa tan laysku baruursanaayo dhibaatooyinkaas ay ka jiraan nin walba ninka kale uu macnaha wax ka sheegaayo awalay macnaha maanta xaqdarro waddankan inay macnaha maxay ahayd ku imaadeen ayagoo dana gaalo fulinayo nin walbana gaal ayaa wato oo macnaha danihiisii rabo inuu waddankan soomaaliya ka fushado marka gaalkaas ayuu nin walba hadafkiisii ujeedkiisi uu leeyahay nin walbana gaal walba gaalkii ka culus ama ka hadaf adag ayuu meeshaan keensadaa sidoo kale ugaas ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqabada shabeellaha hoose ayaa isaguna soo gudbinaya arrintaas la mid ah ilaah weynaa waxtu waa mahadsan n walaale waxaa sabaabay nimanka inay iskhilaafaan oo iska caddahay nimanku dee u walba diin ilaahay kuma ay ballamin oo waxay ku ballameen qolo walbaba axratuur la soo dirsay qolo u tahay marka nin walbana qoladii soo dirsatay baana ku amraysaa in warka ninka kale warkiisa inuusan maqlin wuxuuna ka ballan qaadaya inuusan waxba ka qaadi karin ninka kale sidaa darteed awalna diin kala celinayn iyo dadnimo kale soomaalin u shaqaynayna waxay u shaqaynayaan gaalada caalamka qolo ka tirsan sida haddaba walaalka iga horey u sheegay marka aan isugu imaan karaan li'anna haddii wixii xaq iyo baadil isqabsay haddii ahaan lahayn waxaa la dhihi lahaa ninbaa xaqi ku socdo ninbaa baadil ku socdo oo ilaahbaa u kala helin la dhihi lahaa ma ahan bataatan waa baadil labadoodiba waa baadil marka waa qasab in ninbe ninka kale uu dul istaago inuunan ka adkaanin suldaan aadam cuhmaan suldaanka beesha tuni ayaa isaguna wuxuu yidhi
haddaan wax ka taabto hortaba labadooduba laba meel bay ka kala yimaadeen oo ninna maraykanku u shaqeeyaayoo maraykankaa soo dirsaday midna waxaa laga yaabaa swidhan uu ka yimid marka laba waddanay ka kala yimaadeen labadooduba soomaali ma aha awalan inay iska hor imaadaanna waxaa keenaya awalan hadaf diina ma haysaan oo diin kuma midoobin soomaalinimo ma hayaan waxayna ka kala yimaadeen maraykan iyo yurubay ka kala yimaadeen nin walbow cidday soo dirsatay ayuu u adeegayaa marka amar wuxuu qaadanayaa nin walbow dalku u soo dirsaday ayuu amarkiisa qaadanayaa gadaalowna ka warhayaayo kanna maraykanka u soo yeerinaya kanna iswiidhana u soo yeerinaya marka si ay isku imaanayaanba ma leh khilaafka u dhexeeya rooble iyo farmaajo ayaa hadda sii xoogaystay iyadoo mid weliba uu hadda ku fikirayo sidii uu kan kale meesha uga saari lahaa kursigana isagu ugu fadhiisan lahaa xildhibaan ka tirsan maamulka galmudug ayaa ku baaqay in si toos ah loola dagaalamo kooxda suufiyada isagoona weerar afka ah ku qaaday axmed macalin fiqi cali aadan ayaa ka warramaya iyadoo ay cirka isku sii shareeraysa xiisadda ka taagan gobolka galguduud ee u dhexeeya maamulka galmudug iyo kooxda suufiyada ayuu xildhibaan ka tirsan galmudug ku baaqay in lala dagaalamo suufiyada xildhibaankan ayaa sheegay in marnaba ay suuragal ahayn in lala heshiiyo kooxda suufiyada oo uu ku tilmaamay kuwa ballanta ka baxa isaga oo la hadlayay dadku baaqaya in lala heshiiyo suufiyada ayuu sheegay inay yihiin dad aanan xog ogaal ahayn oo dhibaato badan ku haya maamulka galmudug waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo maamulka galmudug waxaa ku soo duulay nimanka guraceel jooga oo alsunnada sheeganaya alsunno haddii la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed dhammaan waa ahlusunno wey arrintaas marka nimanbaa sheegtay kuna talagalay gelmudug inay ku dhibaateeyaan waxaan maqlahayey dad odhanhaya alsunnaha lala heshiiy dadka sidaas odhanhaya waa dad ama aan xoogaa lahayn ama dhibaatada gelmudug wax ka wada anugu waxaad og tihiin maamulkii xasan sheekh maxamuud in ay ka qaateen ay ka qaateen muxuu ahaa heshiis markay wixii la siin laha la siiyeen ay ka baxeen sidoo kale waxa uu weerar afka ah ku qaaday axmed macalin fiqi isagoona ku dhaliilay tillaabadii uu isku casilay waxaan rabaa inaan mar labaad did ugu laabto walaalkay axmed macalin fiqi waxaan idiin caddaynayaa oo soomaali ku qarxinayaa buraanshada biyaha gobolka mudug ma geyn dhanka kale muxuu noo soo hooyey godob siyaasadeed ayuu soomaali loo dhex dhigay axmed maqalifiiqi afartaas sano waxaan godob ahayn siyaasadeed nooma soo jiidin waxaan rabaa kale inaan sheego axmed macali fiqi wasiirka markuu noqday waxaa loo dhuubay hub iyo gaadiid iyo rasaas iyo dhaqaalaa loo dhiibay asagoon xisaabtamin asagoon wax wareejin ayaa idaacadda waxaan ka dhegaysanay waa iscasiye waxaan rabnaa inuu xisaabtamo inuu yimaado gelmudug garsoor bay leedahay si kastaba ha ahaatee colaadda ka dhex aloogsan suufiyada iyo maamulka galmudug ayaa ah mid sii xoogaysanaysa iyadoona labada dhinac hanjabaadyo isu marinayaan warbaahinta haatanna warka dibadda dad ka badan labaatan ruux ayuu maamulka nuseeriyada ee bishaar al asad ku fuliyey xukun dil ah maamulka nuseeriyada ee bishaar al asad ayaa dil toogasho ah ku fuliyey afar iyo labaatan ruux kuwaas oo uu ku eedeeyey inay weeraro ka geysteen qaybo ka mid ah dalka suuriya bayaan ka soo baxay waxaa loogu yeero wasaaradda cadaaladda ee maamulka nuseeriyada ayaa lagu sheegay in afar iyo labaatan ruux xukun dil ah lagula fuliyey maalintii arbacada bayaanka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in afar iyo labaatan ruux ay ka dambeeyeen weeraro ay ugu yeereen kuwa argagixiso oo lagu qaaday xarumo ay maleeshiyaadka nuseeriyadu leeyihiin kuwaas oo sababay dhimasho iyo burbur soo gaaray xarumaha marka laga yimaado afar iyo labaatanka ruux ee la toogtay waxa uu sidoo kale maamulka ciqaab dul saaray labaatan ruux kuwaas oo lagu xukumay muddo xabsi ah oo u dhexaysa toban sano ilaa xabsi daa'in maamulka dhiigyacabka ah ee uu hogaamiyo bashaar al asad ayaa xadgudubyo xoogan ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka suuriya iyadoona marar badan uu xasuuqay dad rayid ah oo aan waxba galabsan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa